kulanka baarlamanka maanta oo ay soo xaadireen xildhibaano tiradoodu gaarayso boqol sagaashan iyo toddobo laguna waday in loo codeeyo heshiiska madasha wadatashiga ay wada gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa baaqday kadib markii guddoomiyaha baarlamanku uu kulanka ka sheegay in arrimaha laga hadlayo ay yihiin kuwo quseeya masiirka ummadda soomaaliyeed islamarkaana uu magaalada muqdisho xilligan shir ku saabsan waxyaabaha la ysku hayo uga soconayo hoggaanka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayna muhiim tahay in maanta ilaa berri laga dhul sugo natiijada ka soo baxda kulamadaasi waxaana dhinaca kala jirta in xildhibaanada baarlamanka qaarkood ayan jeclaysan baaqashada kulanka baarlamanka taa beddelkeedana ay door bidayeen in la guda galo codaynta heshiiska madasha wadatashiga ee baarlamanka hor yaalla xildhibaanada ayaa aragti ahaan ku kala qaysan qaar ka mida qodobada ku qoran heshiiska madasha wadatashiga gaar ahaan arrinta aqalka sare oo ay tilmaamayaan inay beeluhu ku kala badan yihiin xildhibaan caashe koos maxamuud oo ka mid a xildhibaanada kasoo horjeeda dhismaha aqalka sare ayaa v o a u sheegtay inaanay soomaaliya xilligan u baahnayn aqal sare iyadoo xustay in aqalka sare uu luminayo midnimada ummadda soomaaliyeed wallaahi anigu waxaan u arkaa mid aad loo rakaataynaya siyaasadda soomaaliyeed waayo xildhibaano boqol iyo sagaashan iyo samtiga ayaa fadhiya waayeella waayo waa inagoo sieleelay haddii ay run sheegayaan ma yimaadaan baarlamaanka dhexdiisa oo ay ka sheegaan wixii soomaalidu isku raacayso marka baarlamaanka in maanta la xidho aad ba aniga iila khaldan tahay guddoonkayaguna ma wato culays xagga sare kaga yimid weeyaan horta xildhibaanada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inayna diidanayn dalka inay ka dhacdo doorasho waan ogol lahay aqalka hoose dhismihiisaan ogol lahay wax alla waxa shuruuc halkaa la keenay iyadoo ka qadhaar dacar ayaanu muudsannay annaga oo tanaasulaad u samaynayna ummadda soomaaliyeed laakiin aqalka sare wuxuu keenayaa kow wuxuu baabiinaya midnimadii ummadda soomaaliyeed laba karay siyaasadeed buu dalka u keenaya saddex loomaba baahno waddankeennu maanta inuu qaato guri aqal sare waayo waabaad arkaysinba saynu nahay dhaqaalaha yare ka soo gala gobolka banaadir waxaan ahayn dowladda dhexe oo lagu farsameeya ma jiraan mar hadday saa tahay oo weliba maamul goboleedyaduna wax kasii rabaan maamul goboleedku maaha inuu yidhaahdo kaygana anaale kaagana kula lihi ee waa inuu ummadda soomaaliyeed u tanaasulo oo sida dastuurka ku qoran lagu qaybsado aqalka sare ama si siman ama siddeed iyo tobanka gobol haddayna ahayn maanta soomaaliya ma qaadi karta dib hala nooga dhigo dhinaca kale xildhibaan maxamed maxamuud goodir oo ka mida mudanayaasha taageersan dhismaha aqalka sare ayaa qeexay in aqalka sare uu ku qoran yahay dastuurka lama huraanna ay tahay dhismihiisa xamurku uu ka taagan yahay wuxuu yahay in qodobada dastuurka ku jira ee ka soo horjeeda axdigii ay gaareen maamul goboleedyada ay gaareen marka ugu horraysa in laga fakero waxaa ka mid a guddigii doorashooyinka oo waxbaalkay doorashadii tooska ahayd in dadban laga dhigo aqalkan sare in la dhiso wax diidan ma jirto laakiin dadka laba shay isku qaldaan waxay isku qaldaan waxyaabaha la rabo fulinta ku jira ee la rabo in la saxo maalan gobolka banaadir xuquuquu leeyahay in la xuso xaqa gobolka banaadir uu leeyahay waa ummad meel ay ku nooshahay saddex maalmo saddex saddex milyan tiro ku dhow ay ku nooshahay xaqay leeyihiin waa dad canshuurta bixiya laakiinse waxaa la rabaa fulinta iyo principleska inaan laysku qaldin doorashadu waa waxaan aaminsanahay sodo baalkii labaatanka agosto in baarlamaankan uu bedelo baarlamaankanoo doorasho ay dhacdo anigu waa aaminsanahay waana fakerkayga oo wendhay aan lagu darin xildhibaan cabdulaahi jaamac ayaa ku tilmaamay baaqashadii kulanka maanta mid dib u dhac ku ah baarlamanka waxaana uu sheegay intaasi ay ku tusayso inaanay jirin heshiis siyaasadeed oo la isku raacsan yahay kulankii maanta la iskugu yimid run ahaantii baaqday waa kolley dibudhac weeye runtii waxay ku habboonayd in mawduuc aan iskugu nimid aanu ka hadalno wixaynu hor yaallayna aanu codayno way suurtoobi weyday halkaa waxaad ka arkaysaa in heshiis siyaasadeed uu meesha ka maqan yahay hadda madaxdii gobollada iyo madaxda qarankaa wada fadhiya say u turxaan bixiyaan waxa la ysku hayo ee meesha marila aqalkii sare laba kun iyo labaiyo tobankii waa la ishortaagay oo waxaa layidhi dhibaatuu noo keenaya waa tii la laalay markaana buuqii labiyo kun iyo labaiyo tobankii taagnaabaa hadda taagan oo ay qaybo waaweyn oo ka mida baarlamaanku u arkahayaan dhibaato u arkahayaan qaybana ay u arkahayaan sax inay tahay marka waa afkaar lagu kala duwan yahay beesha caalamku hadda afar dhibic shan baa soomaalidu ku qaybsatay waxaad mooddaa inay middii shanaad ku tahay shan dhibic shan ay u fadhiyaan oo ka sii xoog badan yihiinoo xoolihii haystaan ugu dambayntii xildhibaan cabdibarre yuusuf ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan arrinta la isku hayo iyo muhiimadda dhismaha aqalka sare uu leeyahay anigu ma qabo wakti xaadirkan wax looga soo horjeensaday ama lagu diido maxaa yeelay waa qodob dastuuriya oo sharciyana oo dastuurka kumeelgaarka ku qoran qodobka toddobaatan iyo labaad marka dee wax dastuurka ku qoran haddii layidhi hala sameeyo horta sabab loogu hor imaan karo anu ma garan karo midii hore waxay ahayd waxaa ku qornayd yacni in lagu waxeeyo siddeed iyo tobankii gobol oo min konton iyo konton iyo afar min saddex saddex xubnooda oo siddeed iyo tobankii gobola taas waa la diiday oo qeeldhaan baa ka timid waa la diiday tii hadda haddii layidhi marka bal deegaan ayada maaragtay muxuu ahaa deegaan hadba intii israaci karta lagu saleeyey oo konton iyo afartii lagu keenay haddana waa laga qayliyey marka horta meesha loo socdo maba garan karaba taanu macnida waxaan arkay inaan la rabin soomaaliya inay horumar socoto dowladnimada soomaaliya inay hana qaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho